بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير waxau sheekhu yidhi calayhi raxmat ullah waman kadaba ruuxa beeniya bilbacthi isa soo saaridda dambe in markuu dhinto dib loo soo saarayo qiyaama jiro qofka beeniya kafara waa gaaloobaya qofkaas wadaliilu daliilkuna qowluhu hadalku alla yidhi weeyaan tacaalaa korreeye zacma waxay ku andacoodeen oo been iyo baatil ku sheegteen zacmigu waa sheegasho baatilah zacma waxay sheegteen oo ku andacoodeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay an lan yubcatuu inaan la soo saari doonin inaan dibba loo soo saarin bay ku andacoodeen qul waxaad tidhaha nebi allow balaa maya waa laydin soo saaraya wa rabbii rabbigay baan ku dhaartee latubcatunna waa laydin soo saari oo laydin soo saari waa xukum lagu adkeeye bilqasam dhaar qul waxaad tidhaha nebi allow balaa maya waa laydin soo saaraya wa rabbii rabbigay baan ku dhaartaye latubcatunna waa laydin soo saari oo laydin soo saari doonaa oo ma inta laydin soo saari unbaa layska kiindayn may humma latunabba'unna dabadeed waxaa laydinka warrami doonaa bimaa camiltum wixii aad shaqaysateen oo laydinku abaalmarin in khayran fa khayr wa in sharan fa shar wadalika kaasina cala allahi ilaahay dushiisa yasiirunkii u sahlan weeyi idan hadihi alaaya waxaa ilaahay ku tilmaamay albacthu uma aljaza in laysa soo saarayo latubcathunna dabadeed acmaashii nin walba wuxuu sameeyey lagu abaalmarin doono uma latunabba'unna bimaa camiltum waxay aayaddu daliil uga tahay kufriga gaalnimada qofka bacsiga diida waxaa la yidhi zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu markaa kuwa bacsiga diiday ilaahay muxuu ku tilmaamoo ku magacaabay aladiina kafaruu gaaladii waxay ku andacoodeen inaan la soo saaray idan zacmiga in la sheegto cadamu lbacthi waa kufri ilahay baa yidhi aladiina kafaruu wa arsala allahu ilaahay waxa uu soo diray jamiica arusuli rususha dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu soo diray mubashiriina xaal ayhiin kuwii dadka ugu bushaaraynaya wixii rumeeya biljanna janno ugu bushaaraynaya iyo wa mundiriina xaal ayhiin kuwii dadka uga digaya wixii diida ee rumayn waaya yacni cadaab iyo naar uga digaya wayubashiruuna man aطacahum biljanna wayundiruuna man khaalafahum binnaar ciddii yeeshee ateecdee rumaysee raacda waxay ugu bishaaraynayaan janna carduha asamaawaatu waalard ciddii waxa weeyaan diidda ee beenisana waxay uga digayaan cadaab iyo cuquubo cidii aanay qaadi karayn waddaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyi rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul ay wa arsala allahu rusulaa ilaahay rusul baa u soo diray oo ummadaha ilaahay rusul buu u diray mubashiriina xaal ay yihiin rusushaasi kuwii dadka wixii rumeeye janno ugu bushaaraynaya iyo wa mundiriina xaal ay yihiin kuwa rumayn waayee beeniya kuwii cadaab iyo cuquubo ugu digaya in la cadaabi doono maxaa rususha ilaahay usoo diray malxikma min irsaali rusul lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaanin linnaasi dadka cala allah alla dushiisa si aanay ugu ahaanin xujatun wa xujaa ama gara si aanay alle ugu helin bacda arusul ay bacda irsaali rusul rusushaa la soo diray dabadeed si aanay cidina ilaahay xujo ugu helin oo xujo maxay ah si aanay cidina hadhow qiyaamada markay timaado aanay u odhan ilaahayow rasuulba maadaan noo soo diray maxaanu kugu rumayn waxay la mid tahay yaa ahla alkitaabi qad jaa'akum rasuuluna yubayinu lakum calaa fatratin min arusul an taquluu ma ja'ana min bashiirin walaa nadiir faqad jaa'akum bashiirun wanadiir wallahu cala kulli shayin qadiir waxaa la yidhi subxaanah yaa ahla alkitaab kuwii kitaabka la siiyeyow qad jaa'akum rasuuluna yubayinu lakum calaa fatratin min arusul rasuulkayagii ayaa idin yimid nebi muxamed isagoo idin caddaynaya yacni shariicadii iyo cibaadadii ilaahay idiin caddaynaya oo idin baballaadhinaya weliba calaa fatratin min arusul yacni xilli ay rusushii kala go'day oo jaahiliye lagu sugnaa maxaa waxa weeyaan marka aanu rasuulkaa u soo dirro uu idinku yimid an taquuluu huna shaahid ay lianlaa taquuluu si aydaan u odhanin oydaan hadhow qiyaamada ugu dacwoonin maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir nooma iman mid mid noo bushaareeyey iyo mid noo digaan midna si aydaan u odhan oo faqad jaa'akum bashiirun wa nadiir waa idin yimid mid mu'miniinta u bushaareeya gaaladana cadaabka uga diga wallahu calaa kulli shayin qadiir idan yacni xujadiinni way go'do xujo iyo gar iyo marmarsiyo iyo macdiro dambe dee heli maysaan weeye macnuhu marka rususha ilaahay wuxuu u soo diray lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul si aan qofna ha dhow ilaahay xujo ugu helin uu yidhaahdo ilaahay umaadaa cid ba ii soo diray maanaa kitaab ba arkay ninna si aan u odhan oo macnaha irsaalu rusul yani waxay faa'iidaysay qiyaamu lxujati calayhim iyagaa xujadii ku qumtay oo diintii iyo dacwaddii gaadhay sidaas weeye wa arsala allahu jamiica arusuli ilaahay rususha oo dhan ayuu soo diray mubashiriina xaal ay yihiin kuwii bushaaraynaya oo cidda adeecday janno ugu bushaaraynaya wa mundiriina iyo xaal ay yihiin kuwii digaya oo cidda khilaafta cadaab iyo cuquubo uga digaya waddaliilu daliilkuna qawluhu tacaala hadalkuu alla yidhi weeyi rusula mubashiriina wa mundiriin yani waa mafcuul ficilkii nasbinaya la xadfay oo wa arsalnaa rusula yacni rusul ayaanu soo diray baa alla uu yidhi mubashiriina xaal ay yihiin rusushaas kuwii bushaaraynaya ama rusushaasoo mubashiriina bushaaraynaya oo dadka janno ugu bushaaraynaya iyo wa mundiriina iyagoo uga digaya waxa weeyaan kuwa gaalada cadaab iyo cuquubo uga digaya mu'miniintana janno ugu bishaaraynaya maxaanu rusushaa u soo diray bishaaradiiyo nadaarada xambaarsan lianlaa yakuuna si aanay ugu ahaanin linnaasi dadka cala allahi alla dushiisa xujatun xujo si aanay dadku ugu helin ilaahay bacda arusul ay bacda irsaali arusul yacni intaa rususha la soo diray dabadeed si aan qofna ilaahay xujo ugu helin uu hadhow ku marmarsiyoodo uu yidhaahdo maadaa rasuul baa ii soo diray si aanay taasi u dhicin oonay ugu andacoonin maa ja'anaa min bashiirin walaa nadiir ayaa loogu diray rususha oo alla uu yidhi faqad jaa'akum bashiirun wa nadiir xuja markaa idinma hadhin waxa uu sheekhu yidhi wa awaluhum rusushaa waxa ugu horreeyey kii ugu horreeyey nuuxu nebi nuux weeyaan calayhi asalaam nabadgelya korkiisa ahaatee wa aakhiruhum kii ugu dembeeyeyna muxammadu nebi muxamed weeyi sala allahu calayhi wasalam waddaliilu daliilka u daliila calaa ana awalahum kii ugu horreeye nuuxun inuu nuuxiye calayhi asalaam qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyi innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdih waxaa allau yidhi subxaanah innaa awxaynaa ilayk nebi allow waa ku waxyoonnay oo waxyigii ayaanu kugu soo dejinnay kamaa awxaynaa ilaa nuux sidaanu nebi nuuxba ugu waxyoonnay iyo wannabiyiina min bacdih iyo nebiyadii ka dembeeyeyba yacni sidii nebi nuuxuu kaa horreeyey iyo ambiyadii ka dembaysaba aanu ugu waxyoonnay ayaanu adigana nebi allow kuugu waxyoonnay oo dee maa kuntu bidcan min arusul yacni lasta awala rasuulin ursila ila alkhalq ma tihid kii ugu horreeyey dadka loo soo diray oo risaaladiiyo nubuwadu adiga kuguma koobna ee waa lagaaga horreeyey waddadan lagaaga sadambayn maayo dee ambiyada adaa lagugu khatmay ma kaana muxamadun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khatama annabiyiin marka cidi kaama dambayso laakiin waa lagaa horreeyey sidii kuwii kaa horreeyey loogu waxyoodaana lagugu waxyooday adiga aayaddan haddaba sida ka muuqata kuma cadda yacni horraynta nebi nuux laakiin waa laga fahmayaa kuma cadda oo sariix kuma ahadde inuu nuux yahay awalu rasuul laakiin waxaa laga fahmayaa yacni innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuux yacni misaalka waxaanu kuugu waxyoonnay nebi allow sidii aanu nebi nuuxba ugu waxyoonnay marka waxaa loogu shabahayaa waxyigii nebi nuux ee looleeyahy sidii nebi nuux oo kale dee wuu uga horreeyey waxyigi sidoo kale inuu ambiyadaba ugu wada horreeyeyna waxaa laga sii fahmayaa wannabiyiina min bacdih ay min bacdi nuux oo nuuxu ugu horreeyey iyo nebiyadii ka dambeeyeyba sidaanu ugu waxyoonnay marka halkaas ayaa yaanay nas sariixaba ku noqone laakiin laga fahmaya laakiin yani horaynta nebi nuux waxay ku caddahay xadiidkii saxiixaynkee min xadiidi abi hurayra xadiidu shafaaca xadiidkii dheeraa ee xadiidu shafaaca yani marka khalaa'iqda oo dhan meel ilaahay subxaanahu wa tacaala banka qiyaame kusoo kulmiyo isugu wada keeno ee ay khalaa'iqdii kurbada iyo dhibka iyo mashaqadu ay gaadho heer aanay u dulqaadan karayn ee ay yidhaahdaan yaa ilaahay inoogu ergo taga ayaa waxa weeyaan dee kulba nebi bay u tegayaan iyagoo ka bilaabaya aabbahooda aadam calayhi asalaam oo ay odhanayaan anta abuuna abulbashar jamiican ilaahay erga noogu tag marka wuxuu odhanayaa yani waxa weeyaan nebi nuux u taga fa inahu awalu man ursil marka xadiidka waxaa ku sugnayd xadiidu shafaaca ina annaasa yaatuuna ilaa nuuxin fayaquluuna lah anta awalu rasuulin arsalahu allahu ilaa ahli alard yani nebi nuux ayaa dadkii markii aadam uu ka cudur daartay ergadii ee uu yidhi anuu ilaahay maanta erga uguma tegi karo waa maalin adag ina rabbi qad qadiba alyawma qadaban lam yaqdab qablahu mila walan yaqdaba bacdahu mila idhabuu ilaa nuux ayay nuux u imanayaan markaasay odhanayaan nuuxow anta awalu rasuulin arsalahu allahu ilaa ahli alard waxaa tahay rasuulkii ugu horreeyey ee ilaahay u soo diro dadka dhulka marka hada alxadiid waxaa ku cad inuu nebi nuux yahay awalu rasuulin ursil inuu ahaa nebi maxamedna sala allahu alayhi wasalam inuu aakhiru rasuulin ursil yahay waxay ku cadday aayadda qur-aanka maa kana muxammadun aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin nebi muxamed ma ahaanin yacni axad raggiinan ka mida aabba uma ahaanin laakiin waa rasuulkii ilaahay ummaddan u soo diray iyo kii ambiyada oo dhan lagu gebagabeeye lagu khatimay oo laa waxya bacda rasuuliillah shaydaan waswaaskii iyo waxyigii mooye waxyi ilaahi oo samaawiyihi kama dambaynkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo waxyiga samaawiga ee rabbaaniga ah wuxuu ku dhammaaduu ku gebagabowday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa gebagabadiisa iyo gunaanadkiisu ay ahayd oo markuu dhintay nebi moxamed waxyi ka dambeeyey ma jirin wa awaluhum rusushaa ka ugu horeeya nuuxu nuux weeye calayhi salaam korkiisa nabadgelya ahaatee wa aakhiruhum kii u dambeeyeyna muxamadun nebi moxamed weeye sala allahu calayhi wasalam waddaliilu waxa u daliila calaa ana awalahum nuuxun inuu nuux ugu horeeya calayhi asalaam qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyi inaa awxaynaa ilayka annagu waanu kuu waxyoonnay nebi allow kamaa awxaynaa ilaa nuuxin nuuxba sidii aanu ugu waxyoonno kaa horreeyey iyo wannabiyiina nebiyadii min bacdihi nuux ka dambeeyey nuux iyo nebiyadii ka dambeeyeyba sidaanu hore ugu waxyoonnay ayaanu adigana kuugu waxyoonnay nebi allow marka waxaa laga fahmayaa dee nuux iyo nebiyaduba inay nebiga ka horreeyeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wa kullu ummatin ummad walba bacasa allahu ilaahay wuxuu usoo diray ilayhaa ummaddaasi rasuula rasuul oo ummad bilaa rasuuli ma jirto waayo ummadda haddaan rasuul loo dirin dee xujaduba kumay qumin hadowna dee gar iyo xujaa bay heli lahayn soo maha marka ilaahay wuxuu soo diray rusula mubashiriin wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul marka cidina si aanay xujo u helin ummad walba rasuulka waa loo diray wa kullu ummatin ummad walba bacasa allahu ilaahay waa u diray ilayhaa ummadaasi rasuula rasuul waa u diray min nuuxin nebi nuux laga bilaabo ilaa muxammadin ilaa nebi moxamed laga soo gaadho sala allahu calayhi wasalam markii nuux la dirayna de waxayd markii ugu horraysay ummadda shirkigu ku bilaabmay awalu umma yacni shirkigu uu ka soo daahiro qoomkii nuux loo diray bay ahay markaasaa risaalada nebi nuux loo diray si uu shirkiga uga digo tawxiidkana u amro ya'muruhum marka ummad walba rasuul baa loo diray nebi nuux laga bilaabay ilaa nebi moxamed rasuulkaasoo ya'muruhum ummadda amraya bicibaadati illaahi waxdah ilaahay keligii inay caabudaan oo wayanhaahum u diidaya can cibaadati taaguuti taaguutka inay caabudaan waddaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalkuu alla yidhi weeyi walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut waxaa lagu yidhi subxaanah walaqad bacatnaa fi kulli umma ummad walba waxaanu ka soo saarray dhexdeeda rasuula rasuul ummad walba rasuul baanu ka soo dhex saarray oo ummadaha yacni rususha loo soo dirayay dee waxay ahayn qoomkooda laga soo dhex saarayy waana xikmad ilaahiye ah baa ku jirta oo yacni qof hariib oo meel kale ka yimid haddii loo soo diro way ku adkaan lahayd dee tafaahumka marka ummad walba waxaanu ka soo dhex saaray rasuul rasuulkaasoo maxay ku odhanaya ummadda oo amraya maxay madmuunka bicfada rasuulka iyo maqsadka loo soo saaray waa maxay waa inuu ku yidhaahdo an icbudu llaha ey ucbudu llah yani anta waa tafsiiriyo bimacnaa ey baa la ydhaha oo waxay tilmaamaysaa madmuunki iyo macnihii risaalada lagu soo saaray oo muxuu ku lahaa an icbudu llah ey ucbudu llah ilaahay caabuda keligii oo wajtanibu aaguuta aaguutkana iskaga dheeraada saasuu ku lahaa ilaahay keligii caabuda aaguutkana ka dheeraada waftarada allahu ilaahay wuxuu ku faral yeelay calaa jamiici alcibaad addoommaha oo dhan alkufra biaaguuti aaguutka inay ka gaaloobaan iyo waliimaana billaahi allana keligii ay rumeeyaan yacni dadka oo dhan addoommaha oo dhan ilaahay wuxuu ku waajibiyey inay ilaahay keligii caabudaan taaguutkana ka gaaloobaan qaala bnu lqayim ibnu lqayim wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala allah u naxariistee altaaguutu taaguutku maa mid baa la yidhaha kaasoo tajaawasa uu kaga gudbo bihi maaga alcabdu addoonku xaddahu xadkiisii sharcigu u dhigay yacni xadkii sharcigu u xadeeyey ilayani shareecada islaamku xuduud aan la dhaafin bay leedahay oo la ilaaliyo marka addoonku wuxuu ku xadgudbo ayaa taaguud la yidhaha ee sharciga uu ku khilaafuu kaga tallaabsado kaasoo min macbuudin mid la caabudo ah aw matbuucin ama mid la raaca ah aw mutaacin ama mid la adeeco ah tacriifka ibnulqayimna sida ibnu cuthaymiin uu tilmaamay caleyhi raxmat ullah waa ajmacu tacriif limacna taaguut waa tacriifka ugu ururin badan macnaha taaguudka tacaariif badan baa laga sheegay laakiin macnaha jaamica ah ee macaanida taaguudka ay isugu imanaysaa kaa ibnulqayim weeyi inuu yahay kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin waa tacriif jaamica oo waxa weeyaan aad iyo aad muhiim u ah haddaba waxaa la yidhaha altaaguut waa mushtaqun min altuqyaan taaguut waxaa laga soo jeexda oo laga soo dhambashay ama laga keenay tuqyaan wa huwa mujaawazat lxad tuqyaankuna waa shaygoo xadgudbo xad dhaafa xadkii loogu talagalay dhaafa kama qaala tacaala wa anna lama taga almaau xamalnaakum fi ljaariya yani ilaahay aayaddaa wuxuu ku tilmaamay oo uu yidhi markii ay biyihii xadgudbeen ee xadkii ay ka baxeen doontii baanu idinku qaadno o idinkaga badbaadinay inaad qarqoontaan ashaahid lama taga almaa ay tajaawaza xadda waa markii biyihii cirkiiiyo dhulkiiba yani waxa weyaan ay soo gaadheen ee ay xadgud xad dhaafeen xadkii ay ka baxeen biyihii kuwii cirka ka soo dhacay iyo kuwii dhul ka soo baxay marka ashaahid wa anna lama taga almaa tuqyaanu lmaa waa mujaawasat lxad marka shay kastoo xadkiisii dhaafo xadgudba waxaa la yidhaha taga waa tuqyaan marka aslu taaguut wuxuu noqonayaa maadaama uu yahay mujaawasat lxad wax kastoo addoonku ku xadgudbo oo tuqyaan iyo xadgudub u sababa oo amaa mid macbuudoo la caabudo dee sida asnaamta iyo wax kastoo ilahay keyrkii la caabudo oo la baryo ama ah mid waxa weeyaan la raaco dee sida faaliyayaasha iyo sixiroolayaasha iyo culamaau suu kuwa cilmiga u nisbo sheegtay laakiin yani la yidhaha waa culamaau suu culimada xun yacni culamaau suuga waxaa la yidhaha kuwaan cilmigooda ku camal falin ee dadka u qurxiya shirkiga iyo bidaca iyo xumaanta u qurxiya yacni ilaa ummadihii hore ee reer banu israa'iil iyo kayrkood ilaa ummadda nebi moxamed yacni ummad walba way leedahay culamaau suu kuwa cilmiga garanaya oo xambaaray oo haddana xaqa leexinaya oo dadka xumaanta u qurxinaya ama madax ha noqdaan ama mujtamacaad ha noqdaan marka yani matbuucu ama wuxuu noqonayaa kuwa dee sixiroolayaasha iyo faaliyayaasha iyo kuwa culamaau suu iyagoo cilmigii garanaya haddana ka leexinaya waxa weeyaan xaqa waddadiisii ka leexinaya ee xaqdaradaa lagu raacayo iyo sixirka iyo kahaanadaas aw mutaac ama kuwa la ateeco oo mithla alumaraa alkhaarijiina can taacati araxmaan sida kuwa dadka u taliya madaxda ah laakiin ilaahay taacadiisa ka baxa yacni mutaacu waxa weeye waa qofka lagu ateeco fii macsiyati illaah ee awood iyo suldaan dadka ku muquuniya ilaa lagu raaco macsiyo marka waxa misaalo ah kuwa madaxda ah ee ilaahay daacadiisa ka baxeen ahayn dad mutiiciina oo diinta ilaahay iyo daacada ilaahay ku toosan haddana waxa weeyaan dadka amraya macsiyada iyo xumaanta dadkuna ay saldanadooda iyo awooddooda kaga dambeeyaan oo xumaanta ay ku dabagalaan oo ku raacaan marka calaa kullin addoonku wax kastuu ku xadgudbo oo ah ama mid ilaahay kayrkii la caabuday ama ilaahay kayrkii yacni waxaan diin iyo daaco ahayn lagu raacay oo lagaga dambeeyey ama waxaan ilaahay daacadiisa ahayn oo macsiyo ah lagu adeecay wuxuu noqonayaa daaquut qofkaad macsiyo ku adeecdeed ku daba gasho eed sababtiisa ku xadgudubtay waa daaquut waayo waxaad ku daba gasho lagu adeecay fii gayri daacati illaah raallina uu kaga yahay qofkaad ku raacdo waxaan ilaahay sharcigiisi iyo diintiisii ahayn sixroole faaliye wax la mid ah culamaau suur yacni waa taahuut min adawaaqiit waayo isagaa lagu xadgudbo u sababay dadkii inay xuduuddii sharciga ka tallaabsadaan qofka waxa weeye ilaahay kayrkii la caabudo la baryo isaga wax la moodo ee waxaa dadka ugu yeedha ama raalli kaga noqda waa taahuut idan waxaa macnaha guud isugu soo ururayaa wax kasta oo addoonku xuduuddii shariicada kaga tallaabsaduu ku xadgudbaa waa taaquutun min adawaaqiit ama amhilada tusaalayaasha aynu soo sheegnay ha noqdo ama kuwo kale eh laakiin macnaha guud wax alla wixii soo hoosgalay lagu xadgudbaa fahuwa taaquut idan maa macna alkufri bitaaquut waaliimaani billah in taaquut laga gaaloobo ilaahayna la rumeeyey macnaheedu waa maxay waxa weeye كو الكفر بالطاغوت وأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديه معنى الكفر بالطاغوت وإلى اعتقاده إلهي غيرك إلا عابدا إلي باطل تهي أود كتكته أود نعضه oo cidda ilaahay kayrkii caabuda inay kufri iyo gaalnimo ku dhacdo shirki iyo gaalo yihiin aada ictiqaado wa macna aliimaani billah ilaahay keligii oo la rumeeyana macnaheedu waxa weeye an tactaqida ana allaha huwa alilaahu almacbuudu bixaqin waxdah duuna maa siwaah watukhlisa jamiica anwaaci alcibaada kullaha lilah watanfiiha can kulli macbuudin siwaah cibaadat llahi aliimaanu billahi waxdah waxa weeye inaad ictiqaado ilaahay keligii inuu yahay ka xaq lagu caabudo hayrkii aanu cibaado xaqu lahayn cibaadaadka noocyadoodii kala duwanaa oo dhanna aad u badhax tirto ilaahay subxaanahu wa tacaala cid kalena aad u diido taasina waa macnaa maxay waa macnaa yacni macnahaas maxaa kelmadda tusinaysaa waa maxay aynu sheegnay alkufru biطaaquut waliimaanu billah marka waa macnaa laa ilaaha ila allah yani kelimadii laa ilaha ila allah macnaheedu badda intaasu ah alkufru bitaaquut waliimaanu billahi waxda man yakfur bitaaquut waa laa ilaaha wa yumin billah maxay la mid tahay min duni illah ila aladii fataranii inanii baraaun baraa'adaasi waa maxay laa ilaaha ونفي العبادة عن كل ما سوى الله إلا الذي فطرني وإثباتك إلا الله إثبات العبادة لله وحده وعلم مركا شيخ وكل أمة أمد والببعث الله إلهي وحودر إليها أمد رسول رسول بودر من نوح النبي نوح لقب إلى محمد إلا نبي محمد لقسه قاله رسول كاسو يأمرهم بعبادة الله وحده إلهي كلقي إن عابدان أمريا وينهاهم عن عبادة الطاغوت طاغوت إن عابدان نوديدية والدليل دليلكنا قوله تعالى هذا الكؤل يروي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أمد والبرسول بانو كسو دحساري أو دري رسول كاسو محي كله أن اعبدوا الله أي اعبدوا الله إلهي كلقي عابدا واجتنبوا الطاغوت طاغوت كان يسكك ديرادا waa macnaa laa ilaaha ila allah oo ijtanibu taaguut waa laa ilaaha ucbud allahna ila allah marka waa macnaa laa ilaaha ila allah waxaa la mid ah faman yakfur biطaaguuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka bilcurwati اlwuhqa oo macnaa laa ilaha ila allah ah waftarada allahu ilaahay wuxuu ku faral yeelay calaa jamiici alcibaadi addoommada dhammaantooda alkufra inay ka gaaloobaan bitaaguuti taaguutka iyo waliimaana billahi alle keligii inay rumeeyaan qaala ibnu lqayim ibnu lqayim wuxuu yihi raximah llahu tacaala altaaguutu taaguutku maa tajaawaza bihi alcabdu xaddah addoonku waxa xadkiisii uu kaga tallaabsado uu ku xadgudbo ayaa la yidhaha taaguut waxa uu ku xadgudbay oo min macbuudin ilahay hayrkii mid la caabudaa aw matbuucin ama mid la raacaa aw mutaacin ama mid lagu ateecaa macsiyada rabbi wtawaaqiitu tawaaqiiduna lagu xadgudbaa kasiiratun waa fara badan yihi wa ru'uusuhum madaxdooda iyo hormoodkooduna khamsatun shan weeyaan tawaaqiiddu waa fara badan yihiin laakiin shan baa hormood iyo madax u ah oo shayaadiinta kaloo dhammi ka farcantaa shantaasi waa maxay ibliisu weeyi khamsada ka bedel ibliisu ibliis weeyi lacanahu allahu ilaahay naxariistiisa ha ka durkiye ninka ibliis la yidhaah weeyi kuu alle ku yidhi wa ina calayka lacnatii ilaa yowmi iddiin nacdashayda naxariistayda oo lagaa durkiyo ayaa dushaada ahaatay ilaa maalinta lays abaalmarinayo laysa soo saarayo waa malcuun kaas weeyi waa kii markii hore macalmalaa'ika ahaa laakiin markii aadam sujuuddiisa la amray kibirkiisa iyo kufrigiisa uu soo daahiray dabadeed naxariista rabbi laga durkiyey ee laga dheereeyey waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbar wa kaana min alkaafiriin ibliisu ibliis weeyi lacanahu allah ilaahay naxariistiisa ha ka durkiye iyo waman mid weeyi cubida la caabuday walxaal huwa isagu raadin uu raalli ka yahay waa mid ilaahay kayrkii la caabuday isagoo raalli ka ah hadda meesha maxaa ka baxaya dee dadka saalixiinta waa wanaagsan malaa'ig baa la caabuday ma raalli bay ka yihiin miyay dawaaqiid noqonayaan ambiyaa la caabuday miyay raalli ka yihiin miyay dawaaqiid noqonayaan dad awliyoo saalixiina la caabuday oo la baryey miyay raalli ka ahayn dawaaqiid ku noqon maayaan marka macnaha dadka saalixiintae wa wanaagsanee haddana la caabuday wadaad iska wanaagsan oo dhintay oon raalliba ka ahaynoo saalix ahaa dee haddii la baryoo la caabudo dee isagu taaquud noqon maayo cabdulqaadir aljaylaani baa ka mid a caleyhi raxmat ullah oo tarjamadiisa ahlucilmigu ay ku tilmaamaan rajul saalix oo wanaagsan inuu ahaa maantana dad fara badan baa dee ilaahay hayrkii isaga barya soo maaha oo markay wax waayaanba jiilaan cabdulqaadir jiilaani ou yidhaah suufiyada marka waxa weeye dee iyadaa ku dembaabo shirki ku dhacay laakiin cabdulqaadir jiilaani dee waxba dembi kama saara taahuudna noqon maayo waayo raalli kama ahayn dadkana ugumuu yeedhin oo mu odhan aniga i barya marka waman iyo mid cubida la caabuday walxaal huwa isagu raadin raalli u ka yahay ka raalli ka ah in ilaahay khayrkii la baryo oo la caabudo waa taaguut iyo waman mid weeyi daca naasa dadka uguba yeedhay ilaa cibaadati nafsihi naftiisa in la caabudo ka hore ugumuu yeedhinba laakiin haddana isagoo og raalli buu ka noqday waa taaguut kanna isagaaba dadka ugu yeedhay in naftiisa la caabudo oo yidhi aniga i barya anaa wax walba idin qabanaya dhib iyo dheefbe iyo waman iddacaa ka ku andacooda weeye shay-an shay oo min cilmi lghaybi waxyaabaha maqan cilmigooda ah nin ku andacooday wax maqan ayaan anuu sheegaya cudurka kugu maqan baan ka warhayaa cuudkaaga iyo waxa weeyaan xoolahaagii halkay tageen baan kaaga warramayaa yacni waxa weeyaan qof wax qayb oo ka maqan yidhi anaa kuu sheegaya waa taaguut waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin ilaahay isagaa waxa maqan ogo caalimu lghayba falaa yudhiru calaa haybihi axadan haybkiisaa maqan een muuqan ma tuso oo ma taalaxsiiyo qofna ilaa man irtadaa min rasuulin rasuul uu raalli ka noqday mooyaane oo dee rususha weliba rusushana dee haybka loo muujiyey waa hayb nisbiya dee oo muqayada soo maaha hayb mutlaqa maaha yacni alghayb almutlaq laysa ila lilah yacni haybka guud ahaan waxa wada ogoon ilaahay ee xataa rususha yacni in gaaraa dee wax laga tusay soo maaha oo iminka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dee umuuru alaakhira cadaabulqabriga waxyaabo fara badan baa la taalacsiiyey samaawaadkaa la korsiiyey umuur badan ayaa ilaahay u waxyooduu u sheegay laakiin haddana wax fara badan uunu ogeyn baa jiro dee ilahay mooye cid kale aanay ogeyn wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu idan miftaaxa haybka iyo waxa maqan ilaahay bay gacantiisa ku jiraan mafaatixdaas ninka markaa maanta odhanaya anaa halkan carshiga ka taalacdo cirkiiyo dhulka kala haya dee waa kadaab beenaalaha oo shaydaan u waxyooday weli ilaahayna maahay waa weliyu shaydaan waayo awliyadu sian hore u tilmaannay waa laba ama awliyaau raxmaan ama awliyaau shaydaan marka awliyaau raxmaan kuma andacoodaan haybka laakiin awliyaau shaydaan baa yidha annakaa wax og marka waa weli laakiin waa weli shaydaan weli ilaahay ma aha marka qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah cirka iyo dhulka makhluuqaadka ku sugan haybka ma oga alla mooyaane ilahay mooye cid waxaa maqan ogi ma jirto caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul aayaddaa keliya fii suurati ljinni quluuxiya aayaddaasoo keliya dadku hadday macnaheeda u fiirsadaan waxay garan lahaayeen waxa maqan ee haybka ah ilaahay mooye axad kale inaanu ka warrami karayn islaam foox halkan ku rida saa odhanaysa qiiqu xaggan uu kacayo wuxuu tilmaamayaa inay xaggaa wixii naga xigaan ama odaybaa odhanaya waxa weeyaan intuu wax isa saarsaaro waxana ii soo baxay marka yacni waa shayaadiin unba waxu sheegaysa laakiin waxay ka og yihiin hayb ma jiro marka waxa uu sheekhu yidhi dawaaqiiddu waa fara badan yihiin oo madaxdooduna waa shantaas ibliis iyo qofka la caabudo isagoo raalli ka ah iyo qofka naftiisa in la caabudo dadka ugu baaqa iyo qofka haybka iyo waxyaabaha maqan sheegta iyo waman xakama qofka ku xukuma dadka bigayri maa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiya waxaan ahayn alxukmu bigayri maa anzala allah yacni qofka ilaahay wuxuu soo dejiya waxaan ahayn dadka ku xukumaa waa taaquut waayo waxaan sharci ahayn buu dadkii u horseeday mas'aladan laakiin alxukmu bigayri maa anzala allah xukumkeedu waa maxay mas'aladani waxay ka mid tahay masaa'ilka ahlu sunnaha iyo ahlu bidacu ay ku kala soocan yihiin astaamaha lagu kala gartay lagu kala soocana way ka mid tahay ahlu bidacu waxbay ku fasiraan ahlu sunnuhuna waxbay ku fasiraan laakiin waa inaad ogaato tafsiirka ahlu sunnuhu waa maxay tafsiru ibnu jariir aabari tafsiru alimaam alqurtubi tafsiir asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi tafaasiirta culimada sunnada iyo dariiqii salafka waxay ku fasireen ogow bal xataa waxaad ogaataa saxaabadii rasuulku maxay ku fasireen wadaad xiiqsanoo maanta joogo xamaasi ah baa laga yaabaa inuu tafsiir jeebadda kala soo baxo kii ibnu cabbaasna uu khilaafo marka masaladan oo kale yacni in ummadda ilaahay diintiisa lagu xukumaa waa waajib waxaanuu ka mid yahay tawxiid arububiya alxukm bima anzala allah waayo waa min muqtadaa rububiyatihi wa mulkihi wa tasarufihi fii khalqih ilaahay lahaanshaha uu khalqigan isagu leeyahay ee uu mulkiyo ee uu u tashaduu ku tasarufo ee amarkooda uu leeyahay muqtadayaadkeeda iyo lawaasimteeday ka mid tahay isagu inuu xukumo sharcigiisii lagu xukumo waayo alaa lahu alkhalqu waalamru abuurista iyo amarkaba allah iska leh in alxukmu ila lilah marka waa min tawxiid arububiya maadaama alla uu yahay rabu lcaalamiin isagaa xaqula addoommadiisa inuu taliyo xukumo xaquma laha makhluuq daciifa oon waxba kala garanayni intuu qaanuun soo qorqoro in la yidhaahdo waa waa qaanuunkii aw hebel caadaadka dadka iyo dhaqamadooda iyo ree hebel maxaa xeer u ahaa iyo qaanuunka galbeedka iyo bariga waa xaaraan in dadka lagu xukumaa ilahay diintiisa waa in lagu xukumo laakiin inakoo taa ictiqaadsan haddana mas'alo walba xukumkeeda in la siiyo soo maaha oon xadkeeda la dhaafin haddii kale adiga laftaadii baa duqyaan ku dhacaya cilmiguna had iyo jeer mas'alada cilmiyan waa in loo taxliiliyo o loo bisleeyo waa inay ka madhnaata xamaasadda iyo qiirada iyo degdega iyo tasaruca dhallinyarnimo waa inay ka madhan tahay marka innaku waxaanu soo naqlinaynaa yacni aqwaashii ahlulcilmiga wax ka mid ah iyo tafsiirkii ibnu cabbaas si aad u ogaataan tafsiirka ahlu sunnuhu wuxuu yahay marka koowaad in ilaahay diintiisa waxaan ahayn dadka lagu xukumaa waa xaaraan xukumka ay qaadanaysaana ma gaalnimadii weynayd baa mise waa fus waa waa fisqi iyo dulmi yar oo waa min kabaa'ir dunuub labadaba way noqotaa waxaanay ku kala xidhan tahay hadba xukumka xaakimku sida uu yahay waxaa soo arooray marka hore intaynaan tafaasiirta sheegin aayaadka fii suurati almaa'ida waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum alkaafiruun faulaa'ika hum alظaalimuun faulaa'ika hum alfaasiquun saddexdaaba ilaahay waa ku tilmaamay cidda aan ilaahay diintiisa ku xukumin waa dhaalimiin faasiqiin kaafiriin gaalo ah laakiin waxaa la isweydiinayaa uun kufrigu shareecada markuu ku soo arooro alkufru kufraan waalظulmu ظulmaan waalfisqu fisqaan yacni kufri la yidhaha kufrun akbar kufri weyn oo ka xerada islaamka qofku kaga baxaya ah iyo kufri la yidhaha kufri asqar oo kufriga camaliga ah oo ah qofkii macnaha camila camala alkaafiriin wuxuu sameeyey camalkii gaalada ayuu sameeyey oo ficilkoodii buu shabbahay waana faasiq dhaalim ah laakiin xeradii islaamka kamuu bixin marka la leeyahay kufrun asqar ama alkufru alcamali macnaha wuxuu sameeyey camalkii gaalada oo kale laakiin xeradii islaamka kamuu bixin oo gaal ma ah laakiin kufriga ictiqaadiga kufrun akbar annaaqil can ilmilla waa ka xerada uu ku weydaaranayo islaamka uu banaanka uga baxayo haddaba waxa weeyaan tafsiirka haddaynu ka horrayna cabdiraxmaan naasir asicdi fa ulaa'ika hum lkaafiruuna markuu fasirayay suurat lmaa'ida wuxuu yidhi faalxukmu bigayri maa anzala allah ilaahay waxaan u soo dejin oo dadka lagu maamulaa min acmaali ahli lkufri dadka gaalada a dhaqankooda iyo camalkooda weeyi waqad yakuunu kufran yanqulu cani ilmillati waxaanuu noqon karaa gaalnimo qofka xerada ka saarasuu noqon karaa wadalika ida ictaqada xillahu wa jawaazahu waa markuu ictiqaadiyo inay u bannaan tahoy xalaal u tahay ilaahay diintiisa waxaan ahayn dadka inuu ku xukumo hadeeg ida ictaqada hadduu qalbiga ka ictiqaadiyo ilaahay diintiisa waxaan ahayn inuu dadka ku xukumo hadduu ictiqaadiyo uu yidhaha way ii bannaan tahay waa xalaal maxaa mancinaya waa gaalnimadii weyneyda ogow xeradu kaga baxaya wuxuu sheekhu yidhi waqad yakuunu kabiiratan min kabaa'iri الdunuubi wa min acmaali اlkufri waxaanuu noqon karaa alxukmu bigayri maa anzala allah dembi weyn oo dembiyada waaweyn ka mid ah iyo acmaasha gaaladu ay samayso oo qad istaxaqa man facalahu alcadaaba ashadiid isaga laftiisu dee nin raaxa usoo hoyanasa maahee waa nin mutaystay cadaab adag oo xataa haddaanu ahayn kufrigii akbarka ahaa waa kabiira min kabaa'iri dunuub oo cadaab iyo cuquubo ayuu ku mudanaya oo marnaba ugow horta marnaba ma sahlana alxukmu bigayri maa anzala allah laakiin marna waa kufrun akbar oo islaamkii bannaankuu ka yahay marna waa kufrun asqar oo waa nin kabaa'iru dunuub galay laakiin islaamkii aan ka bixin cadaab iyo cuquubana mutaystay waxa markaa asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa wuxuu kusoo naqliyey suurat lmaa'ida aayadda markuu sharxayey wuxuu yidhi waqaala bnu cabaas cabdillaahi bnu cabaas xabru hadihi lummati wa turjumaanu lqur'aan waa ummaddan caalimkeedii iyo turjumaankeedii qur'aanka ee nebi maxamed u duceeyey ee tafsiirka ugu cilmiga iyo aqoonta badnaa wuxuu ibnu cabaas yidhi kufrun duuna kufrin wa dulmun duuna dulmin wa fisqun duuna fisqin waa gaalnimo gaalnimo ka sokaysa ulmi ulmi ka sokeeya fisqi fisqi ka sokeeya macnaha yani kufrigii iyo dulmigii iyo fisqigiiba waxay u kala kacayaan dee akbar iyo asqar marka wuxuu yidhi kan aayadda lagu sheegay waxa weeye waa kufri kii weynaa ka sokeeyo kufrun asqar waxau yidhi ibnu cabaas fahuwa dulmun akbar waa dulmigii weynaa ee xerada islaamka lagaga baxayey cinda istixlaali markuu xalaashado u fiirsaalka ah ee uu yidhahdo aniga way ii bannaan tahay qaanuunkan reer galbeedka inaan ku xukumo wa cadiimatun kabiira waa dembi weyn oo macnaha kufri ma aha laakiin waa dembi weyn cinda ficlihi hayra mustaxillin lah markuu sameeyo isagoon xalaashan maxaa looga jeedaa muu xalaashan wuxuu leeyahay wallahi waa xaaraan inaan qaanuun reer galbeed ku xukumaa waa xaaraan ma bannaana sharciga ilaahay inaan ku xukuma ayaa waajiba laakiin haddana wuu ka baydhayaa oo ujeeddo adduunyuu uga baydhayaa hadda maarkasa marka maxay ku kala baydheen ictiqaadkii dee soo maha nina wuxuu leeya waa ii xalaal maxaa ii diidaya kaasi waa kufrun akbar xeradii wuu kaga baxay nina wuxuu yidhi may may xalaal ima aha waa xaaraan waa in diinta ilahay laysku xukumo haddana kuma xukumayo hadda maarkasa qaanuunkii ma aaminsana inuu waxa weeyaan dee sharciga ilaahay ka ka fadli badan yahay mana aaminsana inuu u bannaanyaho uu isgaranayaa inuu macsiyo ku jiro haddana wuu ku xukumaya ma gaaloobin laakiin waa faasiq muxuu hadda la mid yihi nin baa zinaystay wuxuu leeyahay waa xaaraan zinadu damiirkiisa iyo diintiisa way damqasaa haddana hadda zinadii wuu ku dhacay ma arkasa miyuu ku gaaloobaya maye waa qof la yimid un dee kabiira min kabaa'ir dunuub laakiin mid kalea zinaystay wuxuu leeyahy zinadu waa xalaal yaa ku yidhi waa xaaraan wayay bannaanta miyaanu ku gaaloobay ya wuu ku gaaloobaya marka calaa kulli xaal yani qofka istixlaashada alxukmu bigayri maa anzala allah yakfur laakiin kaan xalaashani laa yakfur mar walbana wuxuu u dhaxeeyaa un alxukmu bigayri maa anzala allah bayna kufrin akbar wa kufrin asqar labadubana wax qof muslimi ku dhiirada miyay tahay ma aha waayo ama waa gaalnimadii weynaydu ama taa haddaanu gaadhin waa tii yaraydoo lafteedu ma sahlana dee miyay sahlanta waa min kabaa'iri dunuubo cadaab iyo cuquuba ayuu ku mudanaya imaamu lqurtubina tafsiirkiisa wuxuu ku sheegay inuu yahay tafsiiru lkhawaarij inaan la kala faslin u fiirsa inaku waynu tafsiilinay oo alxukmu bigayri maa anzala allah waxaynu u kala saaray qofku siduu u samaynayo ma istixlaal iyo ictiqaad baa la socda mise lama socdo marka waxaynu idhi midna waa kufru akbar midna waa kufrun asqar haddaba tafsiilka aynu kala saaray waa ictiqaadkii salafka iyo ahlu sunnaha waana tafsiirkii saxaabada oo ibnu cabaas ka mid yihi laakiin tafsiiru lkhawaarij waa maxay cadamu tafsiir inaanay kala saarin iyagu waxay leeyihin mar hadduu xakama bigayri maa anzala allah kafar wuxuu doonaha ugu xukumo dan kama lihid waa tafsiirkii khawaarijta kaas qadiiman wa xadiian kuwii hore ee la yaqaanay iyo kuwa maanta jooga ee dhammaan xukaamulmuslimiin iyo shucuubtoodaba wada gaalaysiiya ee ay ka dhalatay inay dhiigooda iyo hantidoodaba ku bannaystaan yacni kuwii hore iyo kuwa maantu waxay ka siman yihiin inaan aayaddan la tafsiilin oo kufru akbar oo lagu xukmo waxaynu markaa soo qaadanaynaa waxa weeyaan fatwa asheekh alcallaama ibnu baas caleyhi raxmat ullah oo majmuuca lagu soo wariyey fataawadiisa mujalladka labaad safxada saddex boqol iyo lix iyo labaatan ayaa sheekh ibnu baas wuxuu ku yidhi afar qaybood buu u kala saarayaa dadka xukaamta ah markaa saddex waa gaalo way ku gaaloobayaan qolada u dambaysaana waa kuwan ku gaaloobay wuxuu yidhi ibnu baas caleyhi raxmat ullah man xakama bigayri maa anzala allah qofka ku xukmay ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn wayaquulu anahu afdalu min ashariica alislaamiya ee ku andacoonaya qaanuunkaa dadka uu ku xukumay ee wadcigii basharku ay dejiyeen inuu ka wanaagsan yahay sharcigii alla soo dejiyey fa huwa kaafirun kufran akbar kaasi wuxuu gaaloobay gaalnimadii weynaa islaam shaqo kuma leh ka labaad man yumaathilu aw yusawi alaxkaama albashariya bishariicati illah waa ka axkaamtii basharku ay dejisteen iyo qawaaniintoodii la simaya ilaahay sharcigiisa eela weysiman yihi kan reer galbeedka laga keenayo qur-aanku maxaa u dhexeeya waa isku mid kaa doonto qaado fahada kafirun ayda fahada kafirun ayda kaasina waa gaaloobay gaalnimadii weynaa isaguna hadda islaamkii shaqo kumale ogow waayo muxuu ku gaaloobay wuxuu simay sharcigii ilaahay iyo sharcigii basharka ka saddexaad man qaala ana axkaama ashariicati afdal walakina alxukma bigayri ma anzala allah jaa-izun fahada kafirun ayda wuxuu sheekhu yidhi ka saddexaad waxa weeyi ka waxa weeyaan yidhaahda axkaamta shareecada islaamka ayaa wanaagsan ha yeeshee qawaaniintan in laysku xukumaana waa iska bannaanta oo muxuu ictiqaadiyo xalaashaday way bannaanta in laysku xukumaa laakiin ka ilaahay baa fadli badan kaasina islaamka way kala lugeeyeenoo isaguna waa kaafir ka afraad waa man yactaqidu ana xukma gayri illahi laa yajuuz wayaquul ana alxukma bishariicati afdal waa ninka ictiqaadsan xukumka ilaahay mid aan ahayn in laysku xukumaa inaanay bannaanayn sharciga ilaahayna ay waajib tahay in laysku xukumaa oo isagu uu yahay ka fadliga badan walaakinahu mutasaahil laakiin waa iska fudaydsaday wayaxkumu biaxkaami albashar qawaaniintii dadku dadka ku xukumaya imaa min ajli qaraaba ama xigto ayuu ugu eexanaya aw dunya ama shilin ka hel aw khawfun min sultaan ama madax buu ka cabsanaya waa dee xukaam muslimiin tan le maraykan baa lasoo weeraray haddaan qur-aanka qaadano wa aw khawfun min sultaan fa hada min akbar alkabaa'ir kaasina waa kabaa'irta ugu weyn ma fahamteen kaa ugu dambeeya kaasi waa ka xukaam lmuslimiinna ay u badan yihiin waana ka qofku uu faasiq ku noqonaya lakiin xerada islaamka aanu kaga baxay ya aynu ku soo celino kaa u dambeeya waxa weeyaan man yactaqidu waa ka ictiqaadsan ana xukma gayr illah ilaahay cid aan ahayn xukumkeedu laa yajuus inaanu bannaanayn in laysku xukumo wuxuu kuleeyahy qawaaniintan reer galbeedka iyo reer bariga in laysku xukumaa ma banaana sidaasuu leeyahy wayaqulu ana alxukma bisharicati afdal weliba wuxuu leeyahy sharciga ilaahay in laysku xukumaa fadli badan oo waajib ah walaakinahu mutasaahil ha yeeshee wuu iska fudaydsaday wayaxkumu biaxkaami lbashar dadka qawaaniintoodii baanu dadka ku xukumaya qawaaniintii basharka ima min ajli qaraaba ama xigta ayuu ugu xukumaya aw dunya ama shilinka hel aw khawfun min suldaan ama madaxu ka cabsanayo way ku soo weerari fa hada min akbari alkabaa'ir kaasi waa kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ma garata marka xukaamulmuslimiintan kursigooda u baqanaya ama shilin ku hel isleh ee ilaahay sharcigiisii sidaa uga baydhaya qawaaniinta ku xukumaya yani waxay noqonayaan fasaqo ku dhacay yani kabaa'iru dunuub cadaab iyo cuquubana ay ku mudanayaan laakiin ma gaalaysiin karno mar haddaanay ictiqaadin halkaa waa inaad fahamto gaalaysiintii kufrigii weynaa kuma xukumi karno qofkuna waa inuu kala saaro sidaynu hore u tilmaannay xamaasadda iyo cilmiga sharciga ah cilmiga sharciga ee saxiixi waa kaa laakiin haddaad iska xamaasadooto dee waxaad odhan un fa ulaa'ika hum lkaafiruun qof kama soo hadhayo laakiin tafsiirkii ibnu cabbaas iyo dariiqii salafka haddaad u noqoto tafsiilkaa iyo kala shaandhayntaa ayaa ku jirta had iyo jeerna si aanad u simbiririxan oonad waxa weeyaan u inxiraafin waa inaad tafaasiirta salafka u noqoto iyo waxay yidhaahdeen ee aanad qaadan tafaasiirta xamaasiyiinta ku dhisan xamaasadda faariqa ah wdaliilu daliilkuna qawluhu tacaala laa ikraha fi اddiin iyo waman xakama bigayri ma anzla allah iyo qofka ku xukuma ilahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn dadka ku xukuma isaguna waa min aawaaqiit oo dee waa lagu xadgudbay wdaliilu daliilkuna qawluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyi laa ikraha fi اddiin laa ikraha isku khasbid ma ahaanin fi diini diinta laysku khasbaa yacni ikraah qofkii ilaaba ilaa waxa weeyaan rumeeyo khasab ku rumee laleeyahay ma ahaaninoo diinta kuma jiro qad tabayana waa caddaaday arrushdu hanuunku min alghayi baadidii waa ka caddaaday macnaha hanuunkii iyo baadidu way kala cad yihiin oo laba isku dheehan ma aha faman yakfur bitaaguuti qofka taaguutka ka gaalooba ee wayu'min billaahi alle oo keliya rumeeyaa faqad istamsaka kaasu wuxuu cuskaday bilcurwa guntintii iyo xadhiggii alwufqaa adayga badnaa ee aan go'ayn wa haadaa kana macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu macnaheeda weeyi aayadda laa ikraaha fi ddiini lagama qaadanayo yacni gaalada muxaaribiinta xarbiyiinta in lala jihaada ay waajibka tahay dagaalkoodii in laga tegayo lagama qaadanayo laakiin waxaa laga qaadanayaa unoo aayadda ku jirta islaamku maadaama uu cad yaho daliilkiisu uu waadix yahay oo wax madmadoweye ishkaali aanu saarayn inaanu uba baahnayn qof khasab lagu muslimiyo ilaaba ilaa la yidhaa rumee ee daliilkiisu iska cad yahay oo qofkii hidaayeye hanuun ilaahay la damcay isagoo ikhtiyaarla uu qaadanayo kii aan lala damcinna dee isagu isagoo ka takaburayo ka santaagaya uu ka baydhayo oo macnaha waxaa la leeyahay islaamka macaalimtiisa iyo adiladiisu way caddahay hasabna uma baahna oo ibnu kaiir oo kale wuxuu yidhi laa ikraha fi ddiin ay laa tukrihu axada cala adukhuuli fi diin lislaam axadna ha ku khasbina diinta islaamka inuu soo galo fainahu bayinun waadixun jaliyun dalaa'iluh wa baraahiinuh waayo waa mid cad oo waadixoo dharaarta ka cad adiladiisu wa baraahiinuhu laa taxtaaju ila an yukraha axadu cala adukhuuli fiih xujajta iyo adilada islaamka ee cadcadina uma baahna qofna in lagu khasbo oo dee qofkii waxa weeyaan ikhtiyaarkiisa u doortaana wuu arkaya xaqii oo cadow waa raacaya kii kale ka baydhaana dee calaa bayina iyadoo xaq uu cad yahay buu ogaan uga baydhayaaye waxa weeyaan xaqu ma qarsoona marka khulaasadu waxay tahay aayaddu waxay tilmaamaysaa un laa ikraaha fi ddiini in diintu min xayu yani hiya diintu asal ahaan wax waadixoo cad ay tahay oo caddaankeeda ay caddahay uu qof kasta ku waajibinayo inuu aqbalo ikhtiyaarkiisa ku qaato laakiin qitaalkii iyo jihaadkii iyo lagama hadlayo sida raajixa ana mansuuq yani iyo naskhi dee kuma jira eh aayaadkii aayaatu sayfna waa muxkam iyaduna halkeeday muxkam ku tahay maqsuudkeeduna waxa weeyaan diintu waa caddahay oo nina uma baahna in lagu khasbo oo macnuhu waxa waxaa loo jeedaa dee qofka haddii iimaanka lagu ikraaho laysa iimaanuhu saxiixan iimaankiisu iimaankii saxiixa ah ee lagu badbaadayo noqon maayo qofka qorigun haddii lagu qabto rumee la yidhaha u yidhaha waan rumeeyey isagoo mukraha oo khasban oon ikhtiyaar lahayn iimaankaasi ku badbaadi maayo dee jannana ku heli maayo naarna kaga nabadgeli maayo iimaanka lagu badbaadaa waa iimaanka ikhtiyaariga ah ee qofku ikhtiyaarkiisa ku doorto marka maadaama iimaanku khasab aanu kaga ansaxayn yacni laa ikraaha fi ddiin wax in lagu khasbo kansanayaaba ma jiro والدليل دليلك قوله تعالى هذا الكؤل يروي لا إكراه في الدين خصب الدين تي إيمان كلا يسكو خصبا ما أهانن ويعني قفة لغو خصب ما يلعرن ما يخصب ما كرمه يعني اختيار كيسو الدين تكو هاي صنية أما وحويا بنانك كجوغا يا دو بنانك كجوغنا يا حكم كإسلامكو يا أم متيسي أم بلا مرينيا ويعني كي معصوم الدمنا دي لو دوان مايو sida gaalada kuwa mucaahidiinta iyo maganta iyo ahlu dimaha iyo ahlu kitaabka islaamka ku hoos noolee jizyada bixinaya iyagoo gaalnimadoodii haystaan loo dhowaanayn oo islaamka ay ku hoos noolaanayaan kaafirka xarbiga ah ee dagaalku inaga dhexeeyana dee waa lala dagaalamaya marka laa ikraaha fi ddiini yacni khasbi diintiiyo iimaankii laysku khasbaa ma ahaanin qad tabayana waa caddaaday alrushdu hanuunku min alghayi baadida wuu ka caddaado labadaasi iskuma dheehna faman yakfur ruuxa ka gaalooba bitaaquuti taaquutkii oo wayu'min billaah ilaahay rumeeya faqad istamsaka wuxuu cuskaday bilcurwati alwufqaa guntintii iyo xadhiggii adayga badnaa ee aan go-ayn wahaadaakani baa sheekhuu yidhi macnaa laa ilaaha ila allah macnaha laa ilaaha ila allah weeyi oo faman yakfur bitaaquut waa laa ilaaha wayu'min billaah ila allaahudii weeyi marka tafsiirkaasina waa tafsiirka uu ku fasiray saciid ibnu jubayr iyo addaxaaq sida ibnu kaiir uu tafsiirkiisa kusoo naqliyey wa fi lxadiidi xadiidkiina waxaa ku sugan wa fi lxadiidi ra'su lamri alislaamu wa camuduhu asalaatu wa dirwatu sanaamihi aljihaadu fi sabiili illah wa fi lxadiidi xadiidkana waxaa ku sugan inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ra'su lamri amarka madaxiisa iyo asaaskiisu alislaamu islaamka weeyi wa camuuduhu tiirka uu ku taagan yahayna alsalaatu salaada weeyi guriga dee udubka ama tiirka uu ku taagan yahay haddii laga saarana dee wuu dumayaa macnaha qof salaad beele waa qof islaamkiisii dumay wa dirwatu sanaamihi kuruskiisa baarkiisuna yacni islaamka halka kuruskiisa baarka ugu sarreeyaana aljihaadu fii sabiili illah ilaahay dartii oo loo jihaado naf iyo maalba loo bixiyo ayaa la yidhaahdaa waxaad mooddaa sheekhu yani wahada macna laa ilaha ila allah aayaddii waxaa markii hore uu ku fasiray in faman yakfur bitaaguuti wayu'min billahi uu ku fasiray laa ilaha ila allah oo ah ihbaatu alcibaadati lilahi waxdah wa nafyuha can kulli ma siwa allah in cibaado oo dhan rabbi loo sugo ilahay hayrkiina loo diido o laga anfiyo tanna waxaad mooddaa inuu ku fasiray aayaddii waxa weeyaan islaamka inuu ku fasiray oo ma hiya alcurwat lwufqa yacni guntintaa adagee la qabsanayo islaamkii buu sheekhu ku fasiray sidaasuu usoo qaatay ra'su lamri lislaam tafsiirkaa in alcurwat lwufqa lagu fasira islaamkuna waa tafsiiru suddi assuddi ayaa ku fasiray annaha alislaam alcurwat lwufqa guntintaa adagee la qabsanayo xadiidkana rawaahu alimaamu tirmidi wabnu maaja wa axmed fii musnadi min xadiidi mucaad وحسنه الألباني في الإرواء في المجلد الثاني صفحة 138 شيخ الألباني نوحو كتحسيني إرواء مجلد كلابات صفحة بقول صدن إيه سيديد إمام أحمد نمسنة في سكوسة صاري سنن تنوى كسوغي ترمذي ابن ماجبة وأنا حديث صحيحة من حديث معاذ وفي الحديث حديث كان وحا كسوغا رأس الأمر أمر كان مدحيس وكتاغي على الإسلام وإسلام كيوي arrin oo dhan waxa madax waa islaam horta inaad tahay ood ilaahay u hoggaansanto islaamna waa alistislaamu lilahi bitawxiid walinqiyaadu lahu biaaca waalkhuluusu min ashirki wa ahlih ama waalbaraa'atu min ashirki wa ahlih wa camuuduhu islaamka tiirka uu ku taagan yahayna alsalaatu salaadii weeyi wa dirwatu sanaamihi kuruskiisa gaarka u sarreeyaana aljihaadu fii sabiili illaah ilaahay dartii oo loo jihaada laydha oo jihaadka waxaa loogu tilmaamay dirwatu sanaami lianna fiihi cizun lilislaami wa ahli islaamka iyo ehelkiisa ayaa ku cizoobaya oo madaxa kor ugu qaadaya laakiin de hadda waa jihaadka xaqa ee shuruuddiisa wata ee fitanka iyo fasaadka waxa weeyaan maanta waddamada ka socda iyo muslimiinta dhexdooda kaasi ma aha kaa waa lagu dulloobaye laguma cisoobo diintana wax ka dhinma iyo waxyeello mooye waxba kuma taransato laakiin jihaadka xaqi markuu yimaado islaamkaa ku cisooba oo kelmadiisaa ku sarraysa wallahu aclam ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u cilmi badan xaqa iyo xaqaa'iqda arrimahoo dhan rabbi ayaa u cilmi badan wa sala allahu allaha nabad ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ammaano calaa muxammadin nebi muxammed iyo wa aalihi ehelkiisi iyo wa saxbihi asxaabtiisiiba ha ammaano oo wasallama allaha nabadgeliyo halkaasuu kitaabkii ku dhammaaday salaada sala allahu tafsiirka ugu saxsan waa in lagu fasiro kama rawaahu lbukhaari mucallaqan can abi lcaaliya hanaa'uhu tacaala calaa nabiyihi fi lmala'i laclaa ammaanta ilaahay nebigiisa muxamed ah yacni waxa weeyaan xagga sare iyo cinda almalaa'ika uu ka ammaanayo in lagu fasiro salaada waayo raxmad haddii la yidhaha waa tafsiir marjuuxa oo ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma waxaa la ysku cadfay salaaddii iyo raxmaddii marka maxaad odhan salaatun naxariis iyo waraxmatun way kala duwanta marka tafsiirka saxdii waa in la kala farqiyo alraxma waasala oo salaada la yidhaahdo waa hanaa'u llahi calaa nabiyihi fi lmala'i laclaa ammaanta ilaahay subxaanahu wa tacala nebigiisa moxameda ammaanayo marka macnuhu waxa weeye ilaahay nebigiisa moxamed iyo waxa weeyaan ha ammaano oo ha nabadgeliyo iyo aalkii nebi moxamed iyo asxaabtii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sheekhu markaa kitaabkii wuxuu ku khatimay biraddi alcilmi ila allahi caza wajal wixii cilmi uu soo wadoo dhan haddana cilmigeeda xaqiiqadeedii inuu ilaahay u celiyo uu yidhaahdo ilaahay baa og waayo wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila yacni inta dadka laga siiya cilmiga waa wax yar oo kooban marka waxaad sheegayso mar walba inaad ku khatintood ku qurxiso allahu aclam weeyi ilaa inaad ka balleexataa laga yaaba xaqiiqada alla og marka wuxuu ku khatimay kitaabkii biraddi alcilmi ila allahi caza wajal inuu cilmigii alla u celiyey iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo aalkiisi iyo asxaabtiisiiba inuu ku saliyey oo uu salaamay ayaa uu ku khatimay halkaasaanu kitaabkii inoogu dhammaaday والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله توفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إلهي سبحانه وتعالى أيانا أمان إيما هذا الرب إسكال أولا وآخرا الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن وركع وسجد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أفرد العبادة لله ووحد أما بعد إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات halkaa walaalayaal waxay nagu dhammaaday kitaabkeennii la odhan jiray alusuul athalaatha ee uu akhriyey sheekhuna alfaadil asheekh axmed cabdisalaan aadam axmediid xafidahu allahu tacaala kitaabka walaalayaal inoo soo gabagaboobay taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii safar kun afar boqol labiyo soddon oo waafaqsan tamiilaadiga afar iyo labaatankii bishii koowaad labada kun iyo koob iyo tobanka oo ah habeen isniin ah alle subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa oo aynu leenahay sheekhii kitaabka qoray alle subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadka inoogu xoojiyo wakadalika sheekheenna sheekh axmediid oo inoo fasiro luqa soomaaliya inoogu turjumay isagana waxaan leenahay alle subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo oo miisaanka xasanaadka ha ugu daro innagana alla subxaana wa tacaala haynagu anfaco haynaga yeelo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah dhammaanteenna alla subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa oo in leenahay allahuma mitna cala alislaami wasunnah allahuma mitna cala alislaami wasunnah allahuma mitna cala alislaami wasunnah assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu